xaaladda ka taagan dalka ethoobiya ee u dhexeysa ciidamada dowladda iyo kuwa ururka t p l f ayaa saameyn ku yeelatay safaaradda dadka safarada dadka isaga kala goosha guud ahaan dalka ethoobiya arrintaasi ayaa waxa ay keentay in ay yaraadaan safarada dadka iyo duulimaadyada deegaanka soomaalida ethoobiya ee ka tegaya caasimadda adis ababa ee aadaya kuwaasi oo hoos ay u dhigeen kadib markii shirkadaha arrimaha diyaaradahaasi ay quseeyaan ay iyagu yareeyeen duulimaadyadii dhinaca kaleetana waxaa kordhay dadka soomaalida ee socdaalka magaalada adis ababa iyo deegaanada kaleeto isaga kala gooshi jira sida soomaaliya oo kaleeto haddaba maxay saameyn oo arrintaasi ku yeelatay dhinaca soomaalida magaalada jigjigo waxaa warkan ka soo diray wariyahayaga maxamed cabdiraxmaan gaata
dagaalka waqooyiga etoobiya ka socda ayaa waxa uu haatan ku soo fiday bartamaha dalka islamarkaana waxa uu u dhexeeyaa dagaalkani xoogaga t b lf iyo dowladda etoobiya haddaba dagaalkan oo sanad jirsaday ayaa waxa uu saameyn badan ku yeeshay siyaasadda dhaqaalaha iyo nolosha bulshada ee etoobiya haddaba waxyaabaha hadda aadka loo dareemi karo ee uu saameeyey dagaalkani waxaa ka mid ah adeega diyaaradaha dadkii rakaabka ahaa ee isaga kala gooshi jiray deegaanada dalka oo uu hadda ka jiro deegaanka soomaalida hoosu dhac badan marka loo eego xilligii hore ee uuna bilaabanin dagaalka halkan waa mid ka mid ah goobaha tigidhka laga jarto ee magaalada jigjiga xilligan waa iska cidla mana jirto macaamiil badan oo tigidh goosanaysa islamarkaana aadaya caasimadda dalka ee adisababa waxaana saameyn ku yeeshay dagaalada haatan dib u soo cusboonaaday ee ka socda dalka axmed sabax oo wakiilka shirkadda global agency ee magaalada jigjiga shirkadaas oo ah mid tigidhada diyaaradaha dadka u jarta waxa uuna idaacadda v o a u sheegay saameynta ay ku yeesheen dagaalada dalka ka socda ganacsigooda dhanka tigidhada oo uu sheegay in macaamiishoodii uu ku yimid maalmahan hoos u dhac shirkadda aan u shaqayna wakiilka u nahay waa global travel agency baa la yidhahda shirkad agensiya oo tigidhada jarta caalamka oo dhan baan jarraa dalka gudihiisaan jarraa meelo kale duduwan bay shirkaddu ka shaqaysaa waxa wey shirkad shaqayso wallaahi dee saameyn way nagu yeelanaysaa oo sababtoo saameyn waxaa keenaya waddan haddii uu dagaal ka socdo meel walbay ka saamaynaysaa dhinaca dhaqaalaha isu socodka waxyaala badan bay ka saamaynaysaa way nagu keentay markii hore annagu dee waddanku sidan ka deganaa safar dad badan baan diri jiray safarka adhisabay dadka soomaaliyeed in badan tegi jireen maalmahan hoosu dhac baa jira inta badan dadku adhisabay ka imanayaan laakiin adhisaba dad u socdaa way iska yaryihin waxaan isleeyahay boqolkiiba waxaan afartan ka yarayn ama boqolkiiba dee waxa weeyaan afartan iyo shan hoos way u dhaceen waxa weeyaan saaliskaan samayn jiray ama dadka safarradiisu noocay ahaayeen ducaale cabdi waa mid ka mid ah dadka qurba joogta ah ee ka yimid waddanka maraykanka waxaana kula kulmay xafiiska shirkadda tigidhada ee global agency ee magaalada jigjiga waxa uuna ii sheegay inuu tigidh goosanayo si uu dib ugu laabto waddanka maraykanka isagoo sheegay in amar lagu siiyey muwaadiniinta maraykanka inay ku soo laabtaan dalkooda maadaama haatan ay colaadu soo gaadhay bartamaha dalka cabsina ay jirto magacayga ducaale cabdikafee la yidhaahaa annagu waxaan nahay qurba joog reer maraykana oo halkan hadda uun safar ku joogtay oo dee deegaankoodii kusoo noqotay iminkana markii la yidhi soo baxay waddankii si sharciga ugu noqonaysa saas weeye haa qolkii dee waxoogaa khalkhal maaragtay oo cabsidee dadkii la geliyey inaan bal iska noqonno aan maaragtay dee waddankanagii aan amniga ku haysanay aan ku noqonno waddankanagana aan isha ku hayna de kolba siday hawli u jirtay iyo say wax u dhacayaan aan insha allah halkaa ka fiirino maba aanaan diyaar garooyinba waan iska joognay caadi baan isaga joogno dee waddankanagii hooyaan u dhalanay weeyaan marka maanaan diyaar u ahaynba laakiin hadda bal waan ku eegaynaa kolley awaamirtaan raacayna haa geesta kale waxaa jira dadka iyagu dib ugu soo laabanaya maalmahan dambe degaanka soomaalida islamarkaana ka imanaya caasimada dalka ee adisababa cabdulaahi maxamuud xuseen waxa uu ka mid yahay dadka ku dhaqan magaalada jigjiga waxa uuna maalintii shalay ahayd ka yimid caasimada dalka waxa uuna ii sheegay in ay jiraan dad badan oo maalin walba tigidha soo goosanaya islamarkaana imanaya jigjiga arrintaasna uu ku tilmaamay saamaynta dagaalka socda
sidaad ogsoon tahayba dhibaatooyinka hadda jira ee dagaalada iyo saameynta ay keeneen waxyaabaha ugu muhiimsana hadda jira waxaa weeyaan arsaba dadka ka imaanaya ee maxay xaggan iyo deegaankii iyo soo socda waxaad moodaa sidaan ka duwan yihiin tiro badan inay tahay oo aad moodid cabsi dadkii inay dareemeen markaa jigjiga ayay soo yaacayaan ayaad moodaa iyo deegaankoodii inay dib usoo laabtaan halka ma garanaysaa ee diyaaradaha hadda jigjiga ka imaanaya farightku oo ma garanaysaa rakaabka ay hoos u dhaceen tiradooda hoos u dhacday iyagoo dee ka gaabsanaya ama macnaha walaac uu soo wajahay ku saabsan saameynta dagaalka marka waxa weeyaan arrimahaas waxaa hadda sabab u ah ayaan odhan karaa culeysada badan hadda ay caasimadu ay dareemayso maxaah dadku wadnaha farta ku hayaan sidaas ayaa jirta marka maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga